magaalada jigjeeg waxaa maanta allah u naxariistee lagu aasay daa'uud cali masxaaf oo ahaa fanaan xamiista iyo weliba musishan caan ah oo door weyn ka soo ciyaaray fanka soomaalida haddaba saare cidlan nuur ayaa taariikhda daa'uud cali masxaaf ka waraysatay islamarkaana kala xidhiidhay qaar ka mid a fanaaniintii iyo weliba abwaanadii ay soo wada shaqeeyeen iyo weliba daa'uud cali masxaaf wiil uu dhalay oo isaguna ka warramaya taariikhdiisa inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun waan ku dhowahay allaha unaxariista aaba uu dhintay taariikhdiisana daawad cali masxaf qofkii garanaya taariikhdiisa waa taariikh balaaran isaga fanka wuxuu kasoo galay dhankaasi jowhar aaba hadeer markuu dhimanayay wuxuu jiray da-diisaa bixay aad aaba konton iyo sideed wuxuuna ku dhashay magaalada jowhar soo maaha jowhar wuxuu dhashay ha sideetaniyadii hogolada waaberi qaranku kusoo biiray waxa uu guursaday shan xaas hadeer markuu dhimanayo hal xaas uu qabay caruur waxa uu ka tegay sagaal saddex wiil iyo lix gabdood lix iyo toban anigu awow u ahaa wuxuu ku geeriyooda hadeer jigjiga isagoo markii dambe xaggii dagaalada berberkii kadib markuu jabuuti shirkii carka tagay kadib kuma soo laaban soomaaliya hadeerna jigjiga ayuu jooga baryahan dambe muddo lix bilood iyo ku dhawaada xanuun fara badan iyo dhibaatooyin kale muu qabin macaan buu lahaa laakiin waktigii baa shalay yimiday oo intaa ayay ku ekeen utusay waa mahadsantahay siciid samiriye iimaan baanu leenahay adiga iyo qoyska intiisa kale iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba haatanna waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira fanaanka weyn xasan aadan samatar oo ku sugan magaalada jabuuti iyo fanaanada weyn khadra daahir cige oo iyadna ku sugan magaalada hargeysa labadiinuba kusoo dhowaada barnaamijkan kooban ee aynu ku tacsiyeynayno daawud cali masxaf idinkuna ahaydeen saaxiibadiisii ugu dhowaa oo taariikhdiisii intii aad ka garanayseen aadna la wadaagi doontaan saara waa mahadsan tahay ininkaasi nin nagu weyn buu ahaa allah u naxariistay khadra ijaniga khadradooda ogtahay inaan maan taariikhdiisa ama fankiisa ka sheekeyna ma og baahan daawud cidkastaa taqaana marka ummadan soomaaliyeed ee uu ka dhashay aada iyo aad baan ugu tacsiyeynaa siiba aniga gobolada aan ka imid ogto olanda koonfur galbeed iyaguna aada bay u dareenayaan daawud wuxuu ahaa marka waxaan kaloo uga tacsiyeynayaa reerkiisa iyo carruurtiisii inuu ka tegey ummadda reer jabuutiya labaatanka shan uu la deganaa madax iyo shacibba oo ayagana uga tacsiyeynaa oo dad aaday u jeclaayeen haddana keliga shanaadee uu ku dhintayna dee madaxda xaggaa joogtay iyo sida fiicanay noogu soo warrameen way ku mahadsanyimaa waanu tacsiyeynaa marka khatre way og tahay daawud sidaan isku ahayn dad waxaan ahayn dee walaalo ah dad aan wax wadacuun leh inankeeni buu aana waa ka horreynay fanka waa ugu horreynay laakiin nin kartilo wuxuu ahaa de aada iyo aada dabeecadiisana u fiican tahay dee macnaha qofka tiisii hadday dhamaato dee wakti waktigaa dhamaaday katray inaa lilahi wa ina ilahi raajicuun geerida maanta aynu ka sheekeynaynaa waa daawud cali masxaf daa-uud intii garanaysaa way garanaysaa intaan garanayna kolley way maqashay daa-uud wuxuu ahaa qof lajana oo wanaagsan oo dabeecad wanaagsan oo degan masiisa qaaliya heesaa qaaliya maxariista qaaliyaha si gaala ayanu walaalo wadahayn anigiyo xaggaisaa antu aada isugu sii dhawey waxa weeyaan dee maalin baan la celinayna maalinta lasiiya baan idina egnahay laakiin waxa weya maanta geeridana waa geeri aada iyo aad naxdin u leh ilaahay waxaan u barayaa intaa uu ilaahay samariya inaan saadiqay naga siiyo isagana janadiisa ilaahay ka waraabiy daawud waxaa iiga dambeysay geeridiisan gub markaa juun bay hadbaan manaya lix bilood adiga waa laga joogaa markaasaan is aragnay markaaba araggiisa aada buu yiisa daawudo macaankaas si xun u hayay laakiin se mi socdo waayo waanu sheekeysano waanu wada is aragnayo waanu wada qosolo walaasiuu ahaa ilaahay naxariisii jannaha ka waraabiya caruurtiisa o dhan waan ka tacsiyeynaya ehelkiisa waan ka tacsiyeynaya ummadda soomaaliyeed waan ka tacsiyeynaya waa u tacsiyena ummad soomaaliya waa tacsiyen ay reer aamin yaa rabbi khayr baad ii rajeynayaa labadiinaba marka laga yimaado fanaaniintii waaweyneyd ee hoboladii waaberi ee uu muddada dheer la soo shaqaynayey allaha u naxariistay daa'uud cali masxaf sidoo kale wuxuu kaalin weyn ku lahaa fanaaniinta dhallinyarada ah ee waayahan dambe u soo baxay fanka soomaaliyeed waxaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira xasan dhuxul laabsaalax kusoo dhowow barnaamijka sahra inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan marka koowaad ka tacsiyadeynayaa ummadda soomaaliyeed qoyskiisii baa si gaara uga tacsiyadeynayaa daawuud cali masxaf wuxuu ahaa rukun ka mida rukunada waaweyn ee uu fanka soomaaliyeed ku joogo xidigahoo kale markaanu yimaado wuxuu kamid ahaa xidiyahii markii aanu bilaabanay ilaa imika laxmaanta dhaxalgalka ah ee muuqda koox lagu saarayay shaksiyad ahaan aad baan iskugu dhaweyn aad baan u aqaanay waxaa ugu dambeysay geeri allah unaxariistay sandiid oo jigjigaanu ku kulanay adduun wanaagsan buu ahaa ilaahay raxmadiisa iyo naxariistiisa ha ugu deeqo xasan heese aad leedahay oo aad adigu ereyadooda hal abuurtay oo daa-uud ku luuqeyn jiray ma jiraan way jiraan waxaa jirta hees hargeysa la yidhaahdo iyo hees la yidhaahdo naftaad qanacsaa ku jecay waad mahadsantahay xasan dhuxul laabsaalax sidoo kale saare ciidla nuur waagaaga dhegaystayaal saare ciidla nuur aad iyo aad ayay umahadsan tahay oo warbixintaasi gaarka ah inala socodsiinaysay ay ku eegeysay allah u naxariistee taariikhdii daawud cali masxaf oo ahaa fanaan alxamiista iyo weliba musishan caan ah oo magaalada jigjiga maanta lagu aasay